وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol konton iyo saddexaad min suurati aali cimraan qaala allahu tacaalaa id tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin waalrasuulu yadcuukum fii uqraakum waxaynu ku soo jirnay aayaadkii ka warramayey waaqicadii iyo qisadii la xidhiidhay qhaswadii la dhihi jiray ghaswatu uxud dagaalkii uxud ee dhacay sannadkii saddexaad ee hijrada ee gaaladu saddexda kun ahaayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada la socotana ay aad intaa uga yaraayeen oo kun ay ahaayeen weliba kuwa munaafiqiina ay ku jiraan deedna ninkii munaafaqa ahaa ou saddex boqol ou la noqday oo aan dagaalkii ka qaybgelin intii soo hadhayna markii ay timaaday arrintii ee amarkii nebiga oo la khilaafay calayhi salaatu wasalaam raggii uu yidhi dhabarjabinta naga ilaaliya ee meesha la saaray taagga ah ay arkeen saxaabadii iyo nebigiiyo yani saxaabadiioo guulaystay markii hore ayay dhaheen maxaa meesha ina fariisiiyey aynu ka qayb qaadanno qaniimada iyo nimanka cayrintooda gaalada ah markaasaa gadaal dhabarjabin gaaladii ay wadato ay kaga yimaadeen waayadii halkaas saxaabo tiro badan ay ku dhinteen khilaafkaa dhacay darteed amarkii nebiga meeshau dhigay ay ka tageen toddobaatan saxaabi oo xamse binu cabdilmudalib ee sayidu shuhadaa uu madax u yahay waayaga halkaa ay ku dhinteen aayaadkan isdaba joogay aynu qaar soo qaadannay ilaa lixdanka aayadooda qisadaas bay xiriir la leeyihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi id tusciduuna markii aad fogaanayseen oo walaa talwuuna aydnaan ku leexanaynin calaa axadin axadna aydnaan ku weecanaynin walxaal alrasuulu rasuulka oo nebi muxammedana sala allahu calayhi wasalam yadcuukum ou idiin yeeraayo fii ukhraakum gadaalkiinna xagga dambe dhabarkiinna idinka dhawaaqaayo oo faafaabakum ilaahay idinku abaalmariyey qamman murug biqammin bisababi qammin murug sababkeed halkan id tusciduuna idtaani waxay ku tacalluqaysaa meelo badan baa la sheegay uma sarafakum oo aayaddii ka horraysa ku jidhay uma sarafakum ilaahay waa idinka sarfiyey mu'miniina idinkii canhum gaaladii xaggoodiio gaaladii baa qalbigoodii geesinimo la geliyey idinkiina baqdin baa idin gashay id wakti baa ilaahay idin sarfiyey tusciduuna aad fogaanayseen oo tegayseen oo cararayseen ardada dusheeda marka qofku soconayo weliba ordayo cararayo baa loo isticmaalaa kelimadan ayib waxaa kaloo lagu tacallujin karaa ama lagu xiri karaa walaqad cafaa cankum ilaahay waa iska keen cafiyey id wakhtiga tusciduuna aad fogaanayseen oo cararayseen oo tegayseen idinkoo macnaha dhabarka jeediyey markaasba ilaahay waa idin cafiyey walaa talwuuna idnaana ku leexanaynin calaa axadin axadna idnaan ku weecanaynin tusciduuna walaa talwuuna calaa axadin iscaadka waxa weeyaan waa tegidda ardada dusheeda qofka ku fogaada ee tegaya ee soconaaya ordaya markaas waxaa kala jira iscaad iyo waxaa kala jira sucuud sucuudku waxa weeyaan waa koritaan meel jaranjaro ama dabaq ama wax la mida ama geed marka qofku koro korayo sucuud baa la yidhahdaa sauriquhu sacuuda sacuud baa taa la yidhaahdaa middan kalena waxa weeyaan iscaad weeyaan baa laga keenayoo waa aldihaabu walibcaad fi lardi tegid iyo ku fogaansho ardada qofkaan dhulka dushiisa ku dhex ordaya meel kor isagoo aan fuulaynin cararaya wey oo goobtii dagaalka ka cararay markaas baa ilaahay idin sarfiyey amaba iska kiin cafiyey idinkoo aan axadna ku weecanayn ilaa qof jabay oo ordaya cid kasta oo la hadasha iyo ku weecan maayo ku leexan maayo cidna dhugan maayo isagaa naftiisa la ordaya walxaal arasuulu rasuulka oo nebi muxamed calayhi salaatu wasalaam yadcuukum ou idiin yeeraayo yunaadiikum weeye yadcuukum fii ukhraakum gadaalkiinna xaggiinna dambe nebigu waa hadlayo waxuu lahaa ilaya cibaadallah ilaya cibaadallah addoommadii ilaahay oo xaggayga u soo noqda addoommadii ilaahay oo xaggayga u soo noqda ilaa nebi inuu cararo waa ka xaaraam geesinimada tan u badan baa ilaahay geliyey meesha iyagu xagga u cararayaan nebiguna xagga horeba uu u socdaa calayhi salaatu wasalaam ee gaaladu ka jidho markaasaa nebigu war rasuulu yadcuukum fii ukhraakum kelimadaasu nebigu ku dhawaaqaya war xaggayga usoo noqda war xaggayga usoo noqda weliba wuxuu ugu dareeyey nebigu fa innii rasuulullah war ilaahay kuu soo diray baan ahay man yakiru lahu ljanna qofkii soo rogaal celiya jannow leeyahay war lugaha dhulka ku adkeeyo soo noqda waxaa sawiranaysaa xaaladiyo socota waxaa la yidhaahdaa hadda cajil duuban ama filin ama fidio waxa maaragtay xaaladiyo socota baa matalanaysaa oo macnaha raggaa saxaabada ay meesha ka rogaal celiyeen oo dhabarka duween nebigiina xaggaas ciidanka gaalada xigta uu ka dhawaaqayo calayhi salaatu wasalaam gaaladiina horay ay usoo socoto oo xagga nebiga ay usoo dhowaanayaan nebiguna kelimaadkan ku dhawaaqayo qofkii soo rogaal celiyaay jannow leey markii arrintaasi dhacday faafaabakum ilaahay wuxuu idinku awaabiye oo idinku abaalmariyey amman murug biammin bisababi ammin murugta aad nebiga geliseen calayhi salaatu wasalaam darteed idinkana murug baa laydinku abaalmariyey ilaa nebigiibaa amarkiisi la khilaafay murugna la geliyey calayhi salaatu wasalaam macno labaad waxa weeyaan faafaabakum ilaahay wuxuu idinku abaalmariyey amman murug oo biammin maca ammin murug kale maceeda ayaa la yskugu kiin daray likay laa taxsanuu saydnaan ugu tiiraanyoon calaa maa faatakum wixii idinka idinka tegay wixii idinka tegay oo haniimo ah si aynaan ugu tiiraanyoon iyo walaa maa asaabakum wamaa asaabakum waxa weeyaan waa laad waasila iyo tawkiid walaa maa asaabakum wamaa asaabakum wixii idin asiibayna si aynaan ugu tiiraanyoonin oo maxaa idin asiibay layn oo qatli ah iyo dhaawac oo dad la dhaawacay haziimadii dhacday taasna si aynaan ugu tiiraanyoon oo laada sideedaa marka loo camal siiyo likay laa taxsanuu si aynaan ugu tiiraanyoon calaa maa faatakum ilaa nin cararaya waxa weeyaan niyadiisaba kuma jidho haniimo maa heshid ama goobtii maa la wareegtid ama dhaawaca iyo dhibka soo gaaray waaba wuxuu iska sugayaba marka likay laa taxsanuu saydnaan ugu tiiraanyoon calaa maa faatakum wixii idinka idinka tegay oo haniima ah walaa maa asaabakum iyo idinka wixii idan asiibay oo haziima ah oo qatli iyo jarxi ah dhaawaca ama likay laa taxsanuu likay taxsanuu saa ugu tiiraanyootaan calaa maa faatakum iyaduna waa tafsiir kale weeye wallaahu ilaahay subxaanahu wa tacaala khabiirun mid hoos u og weeyaan bimaa tacmaluuna waxa aad camal falaysaan ilaahay waa ogyahadoo kuwiinna meesha yimid kiinna mukhliska ah ee daacadda ah ilaahay wuu ka ogyahay midka aan mukhliska ahayn ee daacadda ahayn ilaahay mid ka og weeyaan subxaanahu wa tacaala qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi umma intaa ka bacdi waxaa la sheegayaa sida ilaahay u mannaystay markii dambe markii hore haba carareene umma intaa ka bacdi anzala ilaahay waa dejiyey calaykum dushiinna mu'miniinay min bacdi alqammi murug dabadeed ammanatan aamin ahaansho ammanatan ammaana iyo aamin ahaanshaa ilaahay dushiinna ku soo dejiyey nucaasa nucaasan ilaahay lulmou idinku soo dejiyey waxa weeyaan ammanatan baa ka bedelaysaa anzala uma anzala ilaahay waa dejiya calaykum dushiinna min bacdi alqammi murug idinsoo haleeshay dabadeed ammanatan baa ilaahay dushiinna kusoo dejiyey ammanu aamin noqosho weeye nucaasan anzala calaykum nucaasan ilaahay dushiinna wuxuu kusoo dejiyey lulmo ayaa ilaahay dushiinna kusoo dejiyey dumaaniino iyo xasilooni ayaa ilaahay dushiinna kusoo dejiyey subxaanau wa tacaala ayib marka qofka baqaya oo in la dilo ama la dhaawaco ka baqaya ama cadow uu qabsado hurda kuma soo dhacdo lulmadu marka way fiicantaha xilligaa dagaalka lagu jiroo waxaa lagu soo dejiyey saxaabadii hal mar qalbigooda inta la bedelay lulmu xasilooni baa lagu soo dejiyey qof xasiloon baa lulmooda hurdana qabataa ee qof ka baqaya in la dilo ama la dhaawaco ama cadow gacanta ku dhigo kuma soo dhacdo bukhaarigu waa isagii warinayey xadiidkii anas ninka la dhihi jira abaadalxa wuxuu yidhi maalintaas waxaana daboolay lulmu annagoo safkii dagaalka saa ugu safanoo gaalida hor taagan maalintii uxud aniga lafteeda wuxuu yidhi seeftu way iga dhacaysa hadba lulmo darteed hadba seeftaa iga dhacaysa wa aakhuduhu waa soo qaadanaya wayasquduhu waa dhacaya wa aakhuduhu misna seefku waa soo qaadanaya sidaasaa dhacaysa biir laakiin lulmadaasi iyagoo dhan ma ahayn dadkii meesha joogay oo dhan laguma soo duldejinnin ee dadkii ahlu ikhlaaska ahaa ee daacadda ahaa dadkaa iyagaa weeye dadka lulmadu ku timid amaa kuwii nifaaqu ku jiray oo walbahaarka iyo cabsida ay ku jidhay oo naftiinna xaggee dhigtaan iyo xaggee ka baxdaan iyo maxaa meesha idinkeenay qalbigooda ay ku jidhay kuwa xaaladooda waa laga warramaya amanatan baa ilaahay dushiinna ku soo dejiyey nucaasan baa ilaahay ku soo dejiyey nucaaskaasoo lulmadaasoo yaqshaa daboolaya daa'ifatan koox oo minkum idinka idinka mid a fariiq ama jameeco ama koox idinka idinka mid a ayuu daboolayay walxaal daa'ifatun wadaa'ifatun walxaal daa'ifatun koox kale daa'ifo kale qad ahammat ay muruggelisay hum iyaga anfusuhum nufuusyaashoodu jameeco kale iyagana waxaa muruggeliyey nafafyaalkoodaa muruggelisay iyagu markaas wax kale oo dana maysan lahayn ilaa naftaas inay badbaado keliya ka fakarayeen xaggee baa ka baxdaan xaggee baa ku badbaadaan xaggee madhaan ayaa qalbigooda ku jidhay kuma jirin qalbigooda diinta kaalmaheeda iyo nebigii ma noolyahay mise ma nabad qabaa ee gaalada la dagaalama yeesan idin laynin iska celiya waxaas kuma jirinin waa kuwii munaafiqiintaha baa layidhi gaaladaa waxaa la yidhi war ka yimidoo waxay ku soo goodiyeen markii markii hore saxaabada intaas arrintaas ku dhacday dadkaa badana ay dhinteen inay mar labaad gaaladu soo rogaal celinayaan markaasaa dadkii mu'miniinta ah u fadhiisteen oo jilibka u laabeen dagaalkii markaa dambe oy jilibka laabeen baa lulmo lagu soo dejiyey oo hadba iska lulmoonayaan kuwii munaafiqiinta ahaana meesha kuwaani gaaladii ay difaac u galeen ay rabaan inay iska celiyaan iyagana naftooda un keliyay ka fakarayeen khawf iyo cabsi baa ku dhacay waxay islaahayn nimanka soo rogaal celinaya haddana toddobaatankaa saxaabi dilay amay meesha idinku laayaan marka iyagoo lulmo iyo hurdo iyo waxaas ma qabanaynin argagax iyo jazac walbahaar ayaa macnaha iyaga ku jiray yadunnuuna kuwaas munaafiqiintaay daa'ifadan dambe yadunnuuna xaalay malaynayaan billaahi ilaahay ka malaynayaan hayra alxaqi hayra danni alxaqi hayra danni alxaq yaa malahi xaqaha midaan ahayn bay ilaahay ka malaynayeen hayra alxaqi xaqa hayrkii bay ka malaynayeen danna aljaahiliyati bay malaynayeen yadunnuuna waxay malaynayeen danna aljaahiliyati kuwa jaahiliyada malahooda ayay malaynayeen malayaal xunxun oo malayaashii jaahiliyada ah bay ilaahay ka malaynayeen waxay aaminsanaayeen hadday mar mushrikiintii mar soo noqdaan kama dambays dagaalkii u dambeeyey inuu dhacayo islaamka iyo ahalkiisuna meeshaa ku baaba'ayaan iyagana ay halkaas ku dhimanayaan iyagoo la socda qolo aysan raalli ka ahayn inay la socdaan oo maxaa idinku soo daray ay isleeyihiin saxaabada iyo nebiga iyo maxaa idin soo raaciyey iyagoo isdhahaya arrimaha xunxun bay malaynayeen yaquuluuna waxayba ku qowlayeen hal lanaa muu noo ahaado min al amri amarka xaggiisa min shayin shay hal lanaa nooma ahaan hal lanaa ma noo ahaaday min al amri amarka xaggiisa min shayin shay waa istifaamku waxa weeyaan laysa lanaa bay ka dhigantay hal lanaa min alamri amarka xaggiisa noogama ahaan alla muu nooga ahaado yaa min shayin shay maba noo ahaaday hallana maba noo ahaaday min alamri amarka xaggiisa min shayin shayun shayba ma nooga ahaada macnaha waxba taladaba gacanta wax kagama hayno dagaalkan iyo nidaamkiisa iyo maamulkiisa iyo dagaalgelintiisa waxaasoo dhan waxba annagu waxay dhaheen talaaba kuma lihin haddii annaga sidaan aan tala ku leenahay maba soo baxneenba goobtaba ma nimaaneen dad un la soo jiiday oo macnaha si aysan raalli ka ahayn goobta lagu keenay oo aan qalbiga muraa lahayn ayaanba iska nahay bay leeyihiin hal lanaa min alamri min shay sidaas bay ku dhawaaqeen ayib arrintaasi markay dhacday ilaahay muxuu yidhi qul waxaa dhahdaa baa layidhi nebi muxamedo calayhi asalaatu wasalaam ina almra amarku kullahu ku adkee dhammaantii lilaahi ilaahay buu u ahaaday yagu waa iyagale taladaba annagaa wax ku leh xataa nebiga taladaan ma wata baa layidhi amarka oo dhan ilaahay baa iska leh ina almra qul waxaa dhahdaa ina almra amarku kullahu wadar ahaantii dhammaantii lilaahi ilaahay ayuu u ahaaday ilaahay yadiisa ayuu u ahaaday arrinka ilaahay baa wata weeye haddii aad akhridid qul waxaa dhahdaa ina alamra amarka kulluhu haddaa gudid oo yana jidha oo qiro kalaa kulluhu mubtado kaloo kacay weeye kulluhu dhammaantii lilaahi buu u ahaaday kulluhu lilah waa markaa ina alamra u dhacay marka yaquuluuna saasay lahaayeen yukfuuna xaalay qarinayaan yukhfuuna xaalay qarinayaan fii bay hadalkaa lahaayeen yaquuluunada hore ku xir fii anfusihim naftooda dhexdeeda ay ku qarinayaan maa shay laa yubduuna aysan kuu daahirinaynin laka adiga nebi allah waxaysan kuu muujinaynin ayay qalbigooda ku qarinayeen oo ay macnaha hoos ku haysteen macnaha adigana aysan afka kaaga daahirinayn oo waa maxay waxaas waa kan waxay sheegayaan yaquuluuna waxay leeyihiin low kaana hadduu ahaan lahaa lanaa hanaga min alamri amarka xaggiisa shay-un shay hadduu nooga ahaan lahaa amarka xaggiisa talada haddaan wax ku leenahay maa qutilnaa nalama laayeen haahuna kobtaan nala kuma laayeen maanta haddaan talada dagaalka annaga wax nalaka weydiinayo oo rag lala tashanaya aan nahay oo ikhtiyaarka iyo doorashada aan wax ku leenahay maa qutilnaa haahunaa halkaan nala kuma laayeen oo waa maxay dagaalkaba uma soo baxneen maba soo baxneenba ee waxay ka dhigan tahay dirqis baa nala ku keena ha soo baxaydiibaa nala ku soo dirqiyey wixii ay qarinayeen oo qalbiga ugu jiray ilaahay baa sheegay oo waa maxay low kaana lanaa min alamri shayun maa qutilnaa haahuna halkaa nala kuma laayeen wuxuu yidhi saxaabi saxaabada ka mida annagii hulul maan la yaabannahay iyadoo dagaalkii nagu socdo oo aan gaaladii jilibka u laabnay markaasaan nin waxaan maqlayaabuu yidhi inkaaran oo dhahaya anigana lulmaaan la yaabanahay low kaana lanaa min alamri shayun haa kanisaas u welbahaaraya haddaan talada wax ku leenahay maa qutilnaa haahuna kobtaan nala kumaba laayeen halkaan ma nimaaneen dagaalkaanba ma joogneen guryahayagi baan joogi lahayn qul waxaa dhahdaa nebiyullaahi muxamedow calayka asalaatu wasalaam low kuntum haddaa ahaan lahayde fii buyuutikum guryihiinna dhexdooda oo guryihiinnaba aad joogi lahaydeenoo goobta dagaalka idnaan u soo baxdeen la barasa aladiina kuwii waa soo bixi lahaayeen kutiba la qoray calayhim dushooda alqatlu dilka kuwii lagu dul qoray way soo bixi lahaayeen ilaa madaajicihim makaanu jiifka lagu legday bay imaan lahaayeen qof iyo macnaha wedkiis wacad lehe waxa weeyaan xataa hadda ay guryahiinna ah ku sugnaan lahaydeen mar kastaba hadday qadaran tahay dadkan inay halkaa ku dhintaan waa u soo bixi lahaayeen sabab ay ku yimaadaanba waa imaan lahaayeen labarasa ladiina kuwii waa soo bambixila waa imaan lahaayeen kutiba la qoray calayhim dushooda alqatlu dilka lagu qoray ilaa madaajicihim makaanu lagadkooda iyo makaanu jiifkooda ina usoo bixi lahaayeen waxay ka dhigan tahay marba haddii qofkan qadarta loogu qoray sidaan qadarti waxba macnaha kama tari kadho xadarka digtoonidu qofku si kastuu digtooni u qaato qadarta rabbi digtoonidu waxba kama tadho waxaa dhacaysa qadarta rabbi baa dhacaysa si kastoo waardiyo isku saaro si kastoo wada dhibaato u ka baqayo uga leexdo si kastoo isku dhaho meesha dagaalka iyo dhimashadu ka socda ha tegin si kastoo fulinnimo u gasho markas hadday qadartu saa ku qadaran tahay waa un imaan lahaayeen meesha weeyaan ilaa madaajicihim ilaa masaaricihim makaanu lagadiyaalkooda ayay imaan lahaayeen oo qadarta ilaahay markaa marna lagama carari karo weeyaan waliyabtaliya allaahu maa fii suduurikum waliyumaxisa maa fii quluubikum wallaahu caliimun bidaati suduur waliyabtaliya laamtaani meeshay ku tacalluqaysay baad macnaha soo qadaranaysaayo facala allaahu ilaahay baa falay bikum idinka maa facala wuxuu sameeyey baa ilaahay idinku sameeyey maa facala bikum yowma uxud maalintii uxud wixii ilaahay idinku sameeyey baa ilaahay idinku sameeyey lixikmatin baahiratin xikmad weyn oo ilaahay xaggii ka ahaatay xikmadaasiyo waliyabtaliya allaahu ilaahay inuu jirabo maa fii suduurikum laabihiinna dhexdooda waxa ku sugan dadkaa la kala macnaha laabahooda waxa ku sugan la itixaamayaayo midkii ikhlaas iyo daacadnimo qalbigiisa ku jidho iyo midkii nifaaq iyo munaafiqnimo ku jidho labadaasaa la kala jirabaayaa iyo waliyumaxisa ilaahay inuu kala shaandheeyo maa fii quluubikum qalbiyaashiinna waxa ku suganna ilaahay inuu kala shaandheeyo wallaahu ilaahayna caliimun midku ogaal badan weeye bidaati suduuri laabaha xaaladda u saaxiibkaa ilaahay midku caalima weeyaan saraa'irta qof kastoo halkaa hadda fadhiya ama maqlaya amaba jiraba qalbigiisa waxa ku jira ilaahay caalimun bisaraa'iri waxyaalaha hoose ee saraa'irta ilaahay caalim buu ku yahay damaa'irta iyo qalbiyada waxa ku dhex jira baa ilaahay daalacanaya hadday khayr tahayna ilaahay waa ogyahay hadday shar tahayna ilaahay waa ogyahay mar haddii waxa qalbiga ku jira sidaa ilaahay ogyahayna waxa daahirkaayo dadku muujinayaanoo camal falayaana waa min baabi owlaa weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina kuwa tawallow jeensaday oo minkum idinka idin ka mida kuwa cararay ee jeensaday oo minkum idinka idinka mid ah ee dagaalkii jabayo tegey yowmaltaqal jamcaani labadii jamca maalintii ay kulmeen kuwa cararay jamc labada jamc waa kuwe jamcu lmuslimiin wa jamcu lmushrikiin kuwii gaaladahaa kooxdoodii iyo guutadoodii iyo kuwii muuminiinta ahaa guutadoodii macnaha weeyaan yowma maalin iltaqaa ay kulmeen aljamcaani labadii kooxood ya bal waxay kale matelayaan arag qolana waxay hogaaminayaan oo matelayaan nabiga hogaaminaya calayhi salatu wasalaam iimaankii bay wadaan qoladaa kalena gaalnimo ayay matelayaan oo mushrikiintii macnaha weeyaan nebi maxamed bay rabaa inay la dagaalamaan calayhi salaatu wasalaam maalinka iyaga ah kuwa jeensaday inama stazallahum kuwa iyagaa waxaa simbiridhaxeeyey ashaydaanu shaydaan baa simbiridhaxeeyey bibacdi maa kasabuu waxay kasbadeen qayb ka mida sababkeed bisababi maa bibacdi maa shay barkii kasabuu ay kasbadeen shaydaan baa simbiridhaxeeyado waswaas buu ku riday oo waa maxay mukhaalafadii amarka rasuulka la khilaafay calayhi salatu wasalaam war meesha ah ka dhaqaaqinina haddii aa aragtaan haado hilbaha yaga yaa guranaysa iyo haddaa aragtaan hanagoo guulaysana meesha ha ka dhaqaaqinina war maya waa ka dhaqaaqaynaa waayo tanaasactu muran baa dhacay fashal baa dhacay yaa amarkii rasuulka intii la khilaafay kabacdi calayhi salaatu wasalaam markaa shaydaanku meesha waana qaylinayaadoo codad iyo waxbuu dadka maqashiinaya waswaasna dadku qalbiga uga tuuraya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walaqad xaqiiqeella wallaahi bay ka dhigan tahay laamulqasamku dhaari waxay tahay cafallaahu ilaahay baa iska cafiyey canhum kuwa xaggooda ilaahay waa iska saamaxay ina allaha ilaahayna kafuurun mid dhaafid badan weeye xaliimun ilaahay mid dulqaad badan weeye waxaa weeyaan ilaahay kafuur waa waasicu lmaqfira dhaafitaankiisu midoo waasac yahay weeye cuquubada xaliim weeyaanoo ilaahay ciqaabka ma dedejiyo dulqaad badnidiisa yaad ciddaas xumida samaysay ama khilaafka samaysay ee mukhaalafada la timid ciqaabkale ilaahay uma dedejiyo subxaanahu wa tacaala marka dee dagaalku waa sanadkii saddexaad oo hijrada oo waa dagaal taariikhi ah oo khatara macnaha weeyaan nin la dhihi jiray cabdullaahi bni qami'a alxarisi ayaa dhagax weyn soo tuuray markau dhagaxa nebigu kusoo tuuray calayhi salaatu wasalaam markuu nebiga dhagaxii kusoo tuuray dhagaxii wuxuu nebiga kaga dhacay meeshaas rubaaciyada koolka ah wejigana nebiga daqar baa ka gaaray calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaa difaacay oo ka celiyey kii wax soo tuurayey saxaabiga la dhihi jiray muscab bin cumayr radia allaahu canhu mucallimkii weynaa ee qur-aanka ku takhasusay ayaa ka difaacay waa ninkaan muscabana calanka rasuulka iyo dagaalgelinta ninka wada weeye maalintaas markaasaa ninkii nebiga dhagaxa ku soo tuuray wuxuu dilay saxaabigii calanka waday oo muscab bin cumayr ahaa ilaa isaga hadda xamze iyo kula aasan saddexdii nin aan tilmaamaynay isaga iyo xamze iyo waa iyaga isku xigaan markaasaa ninkii gaalka ahaa wuxuu arkay dee ninkaa dhacay buu arkay soo malihiisa wuxuu is yidhi ninkan waa isaga calanka nebiga u wadaye ninka dhintay oo aad dishay waa nebi maxamed ayuu is yidhi markuu sidaa mooday buu dhawaaq wuxuu yidhi qad qataltu muxammada muxamed waa dilay mid kaloo dhawaaqaybaa mid kala habsina dhawaaqay oo dee qayladu waa isgaaraysaa markaasuu kaasna wuxuu yidhi anna muxammadan qad qutil muxamed waa la dilay markaasaa dadkii waxaa dhacay gadoon waa la waa la jeensaday markii la jeensaday baa nebigu dhawaaqaya ilaya cibaadallah war soo noqdo war soo istaaga markaasaa soddon saxaabadiia baa soo noqotay nebigii bay dhinacyada ka istaageen calayhi salatu wasalaam gaaladii nebiga ku soo ordaysay ilaa ninkii la socday wakaa la dilay bay gadaal uga riixeen dadkii kalena waa iska kala yaaceen markaasaa kuwa aan fiicnayn baa waxay leeyihiin alla yaa nin ergaanna siiyo oo cabdulaahi bin ubayi markii hore talada hayo saddexa boqoloo nin la noqday yaa hadda war naga gaadhsiiya oo ammaan ha nooga soo xiro abu sufyaanka ciidankan saddexda kuna wata yaa waraha naga gaadhsiiyo gacnahan taagnay yaa nala taabanin yaa naga gaadhsiiya kuwo kaloo munaafiqiina waxay dhaheen muxamed hadduu nebi yahay lama dileen wakaa la leeyahay waa la dilay hadduu nebi yahay mayaa la dili lahaa war horda idinna noqda oo sidii saddexdii boqoloo nin u noqotay horda idinna meesha ka noqda waaya walaalihiin kale u taga diintiinna horena ku noqda iimaankii iyo tawxiidkii oo dhan baa la rabaa in laga kaxeeyo hal mar arrimahaasi markay dhaceen baa saxaabi saxaabada ka mid ah wuxuu yidhi in kaana muxammadun qad qutila haddii nebi muxammed la dilay yaa maba la dilina faina rabba muxamed nebi muxamed rabbigiis xayun laa yamuut rabbigii nebi muxamed waa nool yahay mana dhinto ayib war maxaa nolol ku falaysaa nebi muxamed gadaashiisa dagaalama nebi muxamed wuxuu ku dagaalamaya ku dul dagaalama hadduu nebigu dhintay ma gadaal baa u noqonaysaa ku dagaalama wixii nebi muxamed ku dul dagaalamayey calayhi salaatu wasalaam wamuutuu calaa maa maata calayh wuxuu ku dul dhintayna ku dul dhinta waa saxaabigii inta daba maray hadda xagga u noqonayay anas binu nadir ilaa laga dilay isagiina waman yanqalib calaa caqibayhi falan yadur lah wakaa sada waa dheer tahay taasaa ka mida marka soo soco marka qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow laa takuunuu ha ahaanina kaladiina kuwii oo kale kafaruu gaaloobay ilaa munaafiqiintu waa gaale iyaguba islaamka iskaga dhex jirjiraan iska dhex joogaan ma og tahay masaajidka imaanayaan nebigay la tukanayaan cilmigay dhegaysanayaan si dhaban ah uma rumaysna kuwaasoo kale ha noqonina kaladiina kuwii oo kale kafaruu gaaloobay oo waqaaluu yidhi liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahood dartood u yidhi yaa walaalahood xagga nasabkaabaa lagu sheegay walaalahood xagga nasabka kuwa xagga diinigaana ma diidayso walaalahood xagga nasabka ilaa meesha dadkii ku dhintay ya waxay u bannaayeen nimanka ansaar la yidhaahdo munaafiqiin badan oo madiine jooga oo qabiiladaa ka dhashana waa jireen wa qaaluu waxay dhaheen liikhwaanihim liajli ikhwaanihim walaalahood dartood waxay u dhaheen idaa darabuu markay safrayaan ay safreen fil ardi dhulka walaalahood yaa markay safarka u baxayaan ama safar tijaaro ama mid dagaal ow kaanuu markay ahaadaan waatantii dagaalku huzan kuwa haaziina duullaan yaa weerar ah fii sabiilillahi markay aadayaan waxay dhahayaan low kaanuu hadday ahaan lahaayeen cindanaaha naga agtayada maa maatuu ma ay dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen dadkiibay waxay rabaan inay wahsi geliyaan markay dadkaani safar iyo jihaad iyo meel aadayaan kuwa waxay aadayaanba safarkii bacmusharig safar iska caadaya qofkii safarka aaday baa safarkii ku dhimanaya markaasi waxay dhahayaan low kaanuu cindana hadday nala joogi lahaayeenoo safarkaa iskaba dayn lahaayeen halkaa isan aadeen maa maatu maba dhinteen kuwaas wataa kuwa kalena waxay dhahayaan ow kaanuu huza markay jihaad u baxaan oo jihaadkii kusoo dhintaan waxay dhahayaan low kaanuu cindanaa agtayada hadday ahaan lahaayeen maa maatuu mana dhinteen wamaa qutiluu lamana laayeen dhibtaa waxaa u leh waxaa loo laayay ama u dhinteen meeshaasi aadeen ama safar bay u baxeen waa mid dagaalba ahayn ama dagaal bayba aadeen ilaahay waa radiyey ilahay wuxuu yidhi liyajcal allahu dalika laamta bele waxay ku tacalluqaysaa usoo qadaraysaa qaaluu daalika arrinkaasay dheheen liyajcal allaahu ilaahay inuu yeelo daalika arrinkaa ictiqaadkaa xun oo faasidkaa xasratan qoomamo oo fii quluubihim iyay qalbiyaashooda ahaatay dee wixiina dhace ee qof dhintay ama la dilay hadda haddii qofku amarkii ilaahay usan iyo qadarta u hoggaansanayn oo iska dhaho hadda ma dhinteen ama lama dileen wax kaloo ay taraysa ma jidhee qoomamo un qalbigooda iyo tiiraanyo un kusii jidha un keliya baa faa'iidadaasi noqonaysaa wax faa'iidaha kale meesha ma yaalla ilaa arrintii dhacday ilaahay wuxuu yidhi liyajcal allahu qaaluu dalika bay dheheen ama awqaca allahu dalika alqawla qowlkaasaa ilaahay dushooda ku riday subxaanahu wa tacaala liyajcal allaahu ilaahay inuu yeelo daalika arrinkaas xasratan qoomamo ilaahay inuu yeelo oo fii quluubihim ahaatay wallaahu ilaahay yuxyii mid wax nooleeye weeye wayumiitu midka wax dila wey waxaa la radinayaa hebel haddousan halkaa aadeen ma dhinteen ama lama dileen waxaa loo sheegayaa ilaahay baa waxna nooleeye waxna dila hebel ama ha tago ama ha joogo meel khatara dagaal ama ha galo ama yuusan gelin firaashkiisaa loogu imaan karaa wallaahu ilaahay yuxyii midka wax nooleeye weeye wayumiitu ilaahay midka wax dila weeye subxaanahu wa tacaala ayib almuxyi lmumiit marka qofkii meel fadhiya ma aha inuu dhimashadii ka nabad yahay qof gurigiisa iska jooga ama meel fadhiya inuu dhimashadii aamin ka yahay ma aha wallaahu ilaahayna bimaa tacmaluuna waxaad camal falaysaan basiirun ilaahay mualicun midaalacanaya weeyaan addoommada acmaashoodana ilaahay middaalacanaya weeye subxaana wa tacaala dee saxaabadii raggii waaweynaa oo jihaadka macnaha aad u geli jiray waxaa dhacday iyagoo intaas oo jihaada muquuran jiray ama tegi jiray inay macnaha arrintaas ay dhacday iyagoo aan jihaadkiiba ku jirin markii dambe in ilaahay oobsaday subxaana wa tacaala ilaahay inuu oobsaday oo macnaha markay jihaadka ku jireenna ma dhiman markii dambena ilaahay iyagoo gurigoodii jooga ayay iska ilaahay oobsaday maxaa yeelay digtoonnadaas dhahday dagaalka ha tegin aad fulayowdid dagaalka xaqaa baa la sheegaya qadarta waxba ka tari maayo tadbiirka iyo maamulka iyo waxaa kala dabirayso isleedaha meel kasta waadiye iska dhigna qadarta ilaahay waxba kama celinaayo sidaa weeyaan bal hadda u fiirso marka saxaabigii la dhihi jiray khaalid bin waliid ee geesiga aha waxaa laga soo raray markuu dhimanayay wuxuu yidhi maa fiya mawdicu shibrin jirkayga meel haltaakaa kuma jidho ilaa wa fiihi darbatu sayfin seef la iiga dhuftay baa ku taal ilaa waa islaami khaalid bin waliid markii dambe sayfullaahi masluul seeftii ilaahay gal kala ayd ninkii loo baxshay weeye oo diinta markii hore se ula dagaalamay toban jibaarka ka badan islaamka macnaha ugu dagaalamay wey markii dambe oo u hogaamiyey wuxuu yidhi hal taako jirkayga ka mid maaha ilaa seef baa iiga dhacday ama dacnatin biruxin waran baa la iiga muday intaasoo dhiba uma dhiman wahaa ana daa maantana waa ikan amuutu waa dhimanayaa kamaa yamuutulciir sida dameeruhu iyagoo bees kaga jiifa u dhintaan yacnaha qofka wishiisa iska jiifooo kale baa maantana waxa wy waa kan waa dhimanayaa falaa naamat acyunuljubanaay idama lama seexato yaa fulayada indhahooda waxa weeye fulay faa'iida ma leh jihaadkay xaqa ka fuliyooba dagaalladan kaloo rabshadaha iyo fitanaha iyo balaayadaas baa laga fogaadaa kuwa lama galo lamana taageero waxna laguma bixiyo naf iyo maal iyo niyad iyo talo midna laguma darsado aafaadkan kaloo ummadaha dhex mara taaha laga fogaado allahna ka badbaaso baladaba u fiirsa marka kuwaasna saasaa loo soo tilmaamay ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walain qutultu lawallaahi laamuqas dhaari waxayt haddii laydin laayo fii sabiilillaahi laydinku laayo dagaalka aa ku shahiidowdaan ow muttum ama iskiinba aa u dhimataan la makfiratun dhaafid oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariisba khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaan ka soo qaad qof baa dagaalkii iska daaya wuxuu isiri xoolahaadaan iyo mawaashidaada iyo ganacsigaada iyo guryahaada iyo ilmahaada iyo kama tegi kadhida yaadan dhimane aadan ka dhimane iska joog xaqiiba uga furayoobe midna waaba galayoo hadda waaba dhintayba ka soo qaad oo haddii inta qofku dhinto helo la maqfiratun dhaafid oo min allaahi ilaahay xaggii ka ahaatay iyo waraxmatu naxariisu weyn oo xag rabbi ka ahaatay iyana min allaahi weeyaane labadaas baa khayrun ka khayr badan mimaa yajmacuuna waxay jamcinayaanoo adduunyada macnaha ay ku mashquuleen oo dhammaan doontaa ilaa adduunyadaba kolley loo dayn mayo hadha waa ka dhiman doonaa wala in muttum haddaad dhimataan lawallaahi haddii aad dhimataan ow amase qutiltum laydin laayo laylallaahi ilaahay intii kaa oo keliyaba tuxsharuuna laydin soo xashrinayaa laylallaahi laa ilaa hayri ilaahay oo keliya xaggii ayaa tuxsharuuna dadkiiyow laydin soo xashrinayaa ama gogashiinna ku dhinta ama dagaal ku dhinta ama ma garanaysaa xaq ku dagaalama ama xaqdarro ku dagaalama yaa markastaba marjiciinnu dhammaantiin laylallaahi ilaahay intii kaunbaa tuxsharuuna laydin soo celinaya laydin soo shirinaya tuxsharuuna waa maxay ilaahay baa xaggiisa laydin soo shirinaya wey deedna maxaa dhacaya war hoy hadda doorta ilaahay wixii idiin dhowaynaya oo ridihiinna aad ku helaysaan oo jihaadka fii sabiilillahi kow ka yahay camalka daacada la sameeya laba ka tahay ka mid tahay middaa ku dadaala macnaha weeya saasaa loo tilmaama bal haddaba u fiirsa marka laylallaahi haddaa aragti rasmiyada qur-aanka oo ay u qoran tahay lailalahiba hadda inoo qorana laa iyadoo ay qoran tahay laa ya laadaa iyadoo qoran haddaa aragtaan waayahay culimmadii fandhigaa joogta waxa weeyaan hamoodin musxafkaas inuu khaldan yahay waxaa jira min baabi rasmi qaabka kelimadda loo qoro siyaalo ku bannaan iyo min baabi nudqi qaabka loo gudanayo loogu dhawaaqayo oo in la dhahaya maaha laa ilallaahi loo akrinaayo laakiin qoraal ahaan rasmi ahaan ayaa macnaha bay ku bannaan tahay marka fii hada almasjid baa taariikh hore oo soo madhay waxay ahayd in ta masaaxiif ay yimaadeen sidaas u qoran tahay baa markii la arkay baa markaas laga istaagay oo laga hadlay oo waxaa la yidhi waxaa soo baxay masaaxiif qur-aankii lagula dagaalamayo oo ma garanaysaa balaaya ay soo saadhay oo arrimo noocaas waa kan weeyaan masaajkan waa mindu zamaan baciid weeye waa xilli hore weeyaan marka marka dee baabu rasmigaasaa naga maqnaa ama dadka markaa ka hadlaya ka maqnaa marka baabu rasmi waa fani dhanoo jira weeyaan qaab wax loo qoro wax kastoo qoran lama akhriyo wax kastoo aa qodhid inaa ku dhawaaqaysid maaha qaaluu haddaa dhahdid wowda dabadeeda waxa ku qoran miyaad akhrinaysaa ayib intee xaraf ulaaika haddaa akhrideed aliftan iyo hamsadan waxa ka dambeeya miyaa ku dhawaaqeen oo uu baa dhahaysaa wax kastoo qoran inaa akhrinaysid maaha wax kastoo akhrinaysidna inay qoran yihiin maaha ayib marka waa waa baab kale aynu u baahannahay inaynu insha allah aynu helno haddii alla inu darsigeena intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab